waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa jira shaqooyin aysan bulshada soomaalida inta badan aysan ka shaqayn australia waxaa laga qodaa macdan iyo gaas iyo kheyraad kala duwan goobaha laga qodana inta badan waa dhul ka fog magaalooyinka waaweyn haddaba moxamed riyaak oo safiir ku magac dheer wuxuu ka shaqeeyaa goobaha macdanta laga qoda ee gobolka w a maxamed maxaad qodaan maxaad soo saartaan xageesa ka shaqeysa aduu shaqooyinku way kala duwan yihiin goobaha laga shaqeeyana waa ay kala duwan yihiin macdanta naftirkeeda kala baxbaxda qof walbana khibrad gaar ku shaqeeya way kala duwan yihiin waa gartay marka shaqadan imisaad ka shaqeynaysay sideese ku heshay ma hal mar baa qol ku sheegto ku tiri meeshaasaa shaqa ka jirta mise waxaad aduu raadisay bay ahayd
horta nasiibku iyo dadaalkuna dadku way u kala duwan yihiin oo qof walbana dee waxaa keenaysa maaragta rabitaankiisa iyo waxa uu rabo inuu qabto iyo waxyaabaha shaksiyadiisa uu markaa danaynayana way ku xiran tahay laakiin aniga markaan shaqadan xareynayay amaan dalbanayay waqtiyadaas aad bay u adkayd oo markii aad shaqada ama soo baxdo waxaa markiiba dalbanaysa ilaa dhowr kun oo qof nasiibkuna waa qofku waa kaalmeeyaa waxyaabaha markaa iyadaa la iska rabo oo shuruudaha qofkaad oo buuxiyana waa uu helaa waa garta marka adiga meesha macdanta laga qodo dabcan waxaan isleehay dadka shaqeeya laftigoodu shaqooyin kala duwan bay qabtaan maxaa qabataa ma ma gaaribaad wadaa ma macdintiibaad qodaa ma mashiinada mid kamid aad ka shaqeysaa shaqadaad maxay tahay hadda waa run shaqooyinka hadda la wado inta badan qof marka iyada takhasus gaara leh ma jiro marka shirkad walba waxa ay leedahay siyaasad u degan oo ay ku shaqeeyaan marka qof walba waxaa la barayaa wax kasta oo marka iyada ah oo shirkadda uu muhiim ah si aysan berri ka maalin haddii ay dhacdo in tirada ama nambarka la yareeyo aysan dadka o dhan u wada saarin oo aysan dhihin hebelow khibradaadi waa ay dhammaatay waad baxaysaa marka waxay sameeyaan si ay qofka u isticmaalaan qofkii ka shaqeynayay aan safetyga oo kale ama logistica ama oo ahaa qof oo maaragtay takhasuskiisu gaar ahayd waxay u bandhigaan inuu noqdo qof flexible ah oo marka iyada ah hadduu qof xanuunsado ama qof shaqadii imaan waayo in ay kaa codsadaan in ay ku tababaraan si ay berri ka maalin oga maarmaan haddii uu maaragtay qofka iyada ah shaqada buuxin lahaa uu shaqadii imaan waayo inaad adigii buuxiso saa darteed marka waxay ku barayaan shaqooyin kala duwan aniga markii koowaad aan galay waxaan ku galay logistic markii dambena waxaan joogay qaybta safetyga
waa gartay marka qofku marka uu shaqadaasoo kale dalbanayo xirfado ama khibrad ama waxbarasho nooceeyaa looga baahan yahay kolley inta badan muhiimaddu waxaa waa qofka inuu fahmayo waxyaabaha safetyga oo shaqada wixii loo diro uu qaban karo muhiim waa qofka inuu luuqadda uu fahmayo hadduusan luuqadda aqoonin kama kama qayb geli karo su-aalaha marka laga weydina qof walba aqoontiisa shaqooyinku waa riski oo aad bay u khatar badan yihiin marka waxyaabahaas ayagoo laga hortagayo qofka waa inta badan waxay leeyihiin qaabab dadka loo kala saaro oo ah qof walba aqoonta uu leeyahay iyo waxa uu yaqaano iyo shahaadooyinka uu wato iyo mashiinada uu hore usoo wadi jiray ama uu hadda yaqaano iyo qiimeynaya saa darteed marka dadka u kala xulanayaan iyo macnaha dadka siday u kala actifsan yihiin bilowga hore ee shaqada marka ay bilaabato waa garta caadiyan dadku shaqo waxay u yaqaanaan shaqo inta ama subaxii la kalaho galabkii laga soo noqdo habeenkii gurigaaga la joogo ama galabkii la bilaabo habeenbarkii laga soo noqdo tan way ka duwan tahay bal shiftiyada aad gashaan iyo sida aad u shaqaysaan maxay uga duwan tahay shaqooyinka caadiga
waa mahadsan tahay su-aashaas inta badan waa su-aal ay dadku inta badan ay qaarkood dadka aad ku daneeya oo ay isweydiiyaan oo ah mar dhinac markii laga fiiriyo saacadaha iyo xilliyada la shaqeynayo waa xilliyo aada u cakiran oo dheer dheer oo maaragta labayo toban saacadood marmar qaarkood labayo toban saacid bar ilaa saddex iyo toban saacad baskii iyo meeshii xaruntii meesha la seexanayay ay gaarayso marka inta badan qo- dad badan baa markay shaqada bilaabaan muddo bilooyin gudahood aan xamili karin oo iskaga taga taasaa keenta marka in ay shaqadu adeegeeda loo barbar dhigo dadka aadka u tayada fiican loo xusho oo maaragtay ama diyaar u ah inay markaa iyada ah wax ay bartaan oo markaa iyada shaqada la la tababaro taasi waa halkeeda Een, saacadaha waxay ka waxaa la kala galaa een, afarta aroornimo iyo qaarkood xilli hore ay sii bilaabaan waxay ku xiran tahay shaqada ee marka iyada la qabanayo si rabo een, kambaniga projectiga iska leh iyo xilliga ay codsadaan in shaqadooda la bilaabo ayay ku xiran tahay inkastoo ay ay aroor hore tahay oo maaragtay afarta aroornimo ilaa shanta galabnimo lasoo dhameynayo qaarkood marka waa shaqa markii dhinac laga fiiriyo aada u adag oo samir fara badan u baahan iyo juhdi qoysaska dadka leh aan haddaan taabto oo aada inta badan ka maqnaanayso saddex wiig laba wiig oo aad shaqada joogayso oo wiigga saddexaadna aada fasax ahaan rarka ugu imaanayso oo wiigga oo maaragtay aadan shaqaynaynin Een, qaar waxaa jira saddex wiig maqnaada oo wiig f- oo maaragtay fasax soo baxa Een, dad afar week maqnaadaa jira qaar waxaa jira kaba badanba oo marka waa shaqooyin aad u f- u aad u adag marka dhinac laga fiiriyo marka dhinac kale laga fiiriyana een, tayadeeda iyo waxtarkeeda leh waa gartay em, shaqooyinka noocaasa marka haddii lagu weydiiyo maxay ku fiican yihiin maxayse ku xun yihiin kolley anoo dhinaca wanaagsan ka fiirinaya hadda kolley een, wax wax walbana noloshu sideeda wax xun- wax xun iyo wax fiican way leedahay laakiin waxaa mar walba wanaagsan in dhinaca fiican laga fiiriyo Een, waa run shaqadu waa adag tahay waa run Een, markii een, laga fiiriyo shaqooyinka magaalooyinka ee ee maalinta isniinta ilaa jimcaha la shaqeeya sabti axadda la fadhiyo way ka fiican tahay oo ma aragta labada maalin aad fadhin lahayd iyada waxaa laga yaabaa toddoba beri oo isku xigta inaad hesho maalintaad sii socoto iyo maalintaad soo socoto marka laga jiro aad lix beri inaad hesho oo isku, isku xiran oo maaragtay aad reerkaaga waqti fiican la qaadan karto walow uu jiro mararka qaarkood daal fara badan laakiin een, waxaa la is oran karaa inta badan dadka een, waa waa ay waa ay ka yaraa weji dadbaan oo soomaalida inta badan hadda kolley baryahan dambe waan arkaa dhalinyaro soomaaliyeed waagi hore maysan ku jiri jirin waa gartay eh, soomaalidu inta badan weliba ragga em, aqlabiyadoodu magaalooyinka waaweyn ee australia waxay ka shaqeeyaan taxi ama uber Em, inta badanna waxay sheegaan sababo awgood inay shaqooyinkaas u doorteen Eh, maxaad kula talin lahayd dhalinyarada laga yaabo inay howlahaas ku jiraan oo laga yaabo inay shaqooyin kale u hanqaltaagayaan Een, horta qof walba dadaalkiisa ayuu maaragtay wax ku qabsadaa Een, dee inaad gaari adoo iska dhex fadhida tiraahdo diyaarad baan duulinayaa suurtagal maaha waxay u baahan tahay ficil waqti iyo maaragtay inaad wixii raadiso lagu soo diido haddana raadiso lagu soo diido haddana raadiso lagu soo diido aadan ka quusan rajadow mar walba qofka waxaa fiican markuu wax ku ku taamayo ama uu rabo inuusan quusan Een, way jiraan dad badan oo hadda dhalinyaro soomaaliyeed oon arkay oo qaarkood ay kuleh waxaan haystaa masters oo oo xeer jaamacadeed ka baxay marka waxaan leeyahay rag badan oo idin la mid ah ayaa waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aan u qalmin laakiin sida ay tahayna ay niyaddoodu waxay tahay inay berri ka maalin ay lugta geliyaan leebellada oo maaragtay shaqooyinka qaybta ugu sarreysa sababtoo ah adoo meel bannaanka ka taagan ma xukmin karti laakiin markaad gudaha gasho waxaad helaysaa furayaashii iyo sida ay wax u kala duwan yihiin iyo shaqada noocay tahay iyo khibradaada shaqada wajihi karta aad isleedahay way u dhowdahay Een, haddaan misaal ku siiyo waxaa laga yaabaa qofkii inuu jaamacad ka baxay uu maaragtay bartay een, misaal ahaan een, maamulka iyo maareynta Een, waxaa laga yaabaa markuu shaqada galo inuu ku galo oo si qof construction ama builder ah maalin maalmaha kamid waxaa laga yaabaa fursad jirta inuu arko uu sidaas uu HR-kii uu ku galo oo qoladii human resource-kii ay sidaa ay yidhaahdaan maxaad haysataa qualification sidaa uu shaqadii ku wajaho wayna dhacday oo dhalinyaro badan oo waxaan garanayaa oo sidaa iyada ah ku galay oo haddana rajadooda dadka ugu fiican ka mid ah waa gartay inta badan eh, dhalinyarada ama soomaalidu waxay tiraahdaa sababaha ay u doorteen shaqooyinka tagsiga iyo uberka oo kale inay tahay in eh, salaadan waqtigaan raba tukadaa eh, caruurtan waqtigaan raba soo qaataa eh, waxyaalahaas kale ma yihiin bay kula tahay waxyaalo macquula in ummadii oo dhan hal meel uun ama hal shaqo ay doortaan oo laga yaabo shaqooyin dee laysku haleyn karaan aan ahayn horta haddaan hal qodob aan ka iraahdo tan hadda shaqooyinkan shaqooyinkan inta badan waa shaqooyin wakti ku bilaabma wakti ku dhammaada laakiin inta badan waa marba lugta haddaad geliso tan baa laga yaabaa shirkaddan inay dhammayso shirkaddii shirkad kale oo iyada lamid ah oo marka iyada haddana project kale oo cusub qaadatay ah haddana ku biirto marka waxaa laga yaabaa sida isugu kaadhi dhiibayaanba inaada u baahaninba heer aad raadiso shaqo kaloo full time ah sababtoo ah bareega marka laga fiiriyo iyo waqtiyada shaqooyinka kale inta udhexaysaaba kugu filanba xilli aad nasato oo ah in shaqadan kambaniga markaad ka wareegto oo kambani kale aad u wareegto waxaa laga yaabaa bil inaad hesho oo meelaha qaar haddaad magaalooyinka joogto aadan helin bil fasax ah marka oo aad isleedahay kan ka wareego kaa ku wareeg sidaa darteedna ah shaqooyinkii ay isugu kaadhi dhiibaan oo adigina aad bedelato keliya uniformkii marka waxaan leeyahay soomaalida dhankan kale ah jaanisyada de qofkii rabaa inuu waxaa leeyihi soomaalida waxay tirahdaa hal diidanigeeda ku ruqata ma weydo marka waxaan leeyahay nin raba inuu xaafadda iyo reerka iska dhex jojoogo oo de meelaha iska bambaashaalo waa waa waxay noqon kartaa wax uu ku andacoodo uu yiraahdo salaadan ka agdhowahay reerkan ka agdhowahay nin dhalinyaro ah oo ugu talagalay inuu salaadiisa tukado ama nin oday ah ama qof muslim oo raba inuu tukado waddankan waa waddan aada la isu ixtiraamo oo qof walba diintiisa iyo waxa uu aaminsan yahay aada loo loo qadariyo waxayna ku xiran tahay qaabka aad ula macaamisho shaqaalaha shaqada aada hayso iyo waxa aad ka shaqaynaysana waa ay ku xiran tahayoo salaadu inta badan markii haddaan yara dul mara sababtoo ah dad badan baa inta badan laga yaabaa inay niyadda ku hayaan su-aasha noocan oo kale ay isleeyihiin xilliyada bareega lasoo baxo waxaa inta badan lasoo baxa kowda ama labada iyo labayo tobanka iyo barar ilaa kowda waa xilliga salaada duhur taagan tahay xilliga casirkiina waxaaba laga yaabaa waxaa jira inta badan oo marar waxay ku xiran tahay kambaniyada qaar ma wada aha laakiin waa la helaa oo xilli yar aad tukato oo ismakooga oo kale dad baa baxaya waxay ku xiran tahay sida aad saaxiibada iyo dadka kula shaqaynaya aad weji uga samaysato oo la macaamisho salaadna nagama tagto anaga waa shaqaynaa alxamdulilah salaada maqribna waxaaba joogtaa hooyigaaga cishaa'igana waaba hooyigaaga fajirkana waxaaba kusii tukanaysaaba intuusan shaqada bilaabanin baaba laga yaabaaba inaad iyo goobta aad ka shaqaynaysana way ku xiran tahay haddaad bas sii saaran tahay sii socotana waad ku tukan karaysaa oo diintu waa diin maaragtay aada bas maaragta u fudud markii qofka dhinaca wanaagsan laga fiiriyo waa garta ugu dambeynta maxamedow adoo aada u mahadsan waddankan waxyaalaha aan ku baranay waxa weye inta badan waxyaala waxaa jira qofka aan shakhsiyan loo weydiino matalan imisaad mushaar qaadataa oo kale marka adigu hadda imisaad mushaar qaadataa ku weydiin mayno laakiin waxaan isleeyahay qofkii danaynaya shaqooyinka noocaas kale inuu yiraahdo lacag fiican ma la bixiyaa mideeda kale shaqadu ma leedahay xuquuqaha caadiyan lagu yaqaan shaqooyinka oo subranuationka iyo sick leafka iyo fasaxa sanadkii iyo xuquuqaha noocaasa ma leedahay lacag fiicanse ma la bixiya waa su-aal muhiima anoo maaragtay si dadban oo maaragtay qof walba u fahmi karayana oga jawaabaya waxay ku xiran tahay qofka contractiga uu ku jiro haddii aad ku jirto contracti ah casual oo qofkii uu ku shaqeynayo lix bilood ama labayo toban bilood oo laba iyo tobanka bilood aad shirkad walbana waxay leedahay contract u khaasa laakiin guud ahaan hoos imanaya sida nidaamka ay dowladda rabto sababtoo ah kama hor imaan karaan hadday ka hor yimaadaan xuquuqdii shaqaalaha waxaa ku dhacaya ganaax marka inta badan waxay sameeyaan qaab qofkina xuquuq uu u helayo hadday noqon lahayd haddii uu waayo anyon lifkii waxaa laga yaabaa lacagtiisii inay badan tahay oo taasi ay ka dheelatirayso waxyaabihii uga baahnaan lahaa inuu anyon lif ku raadiyo sababtoo ah waad ogtahay hadda sharcigii xagga casualki wixii waa isbedelay laakiin inta badan waxay ka cararaan dhibaatooyin fara badan baa iska jira shirkadihii hadda uu ka mid yahay coronavirus ay ku andacoodeen inay inta badan ka doorbidaan casualki sababtoo ayagoo ilaalinaya danaha kambaniga uu leeyahay danaha dadka shaqaalaha ah marka waxaan isleeyahay tan su-aashan ah subarka horta ka hadal male oo qof walba oo muwaadin ah oo waddanka shaqeeya waa leeyahay way jiraan shirkada musuq maasuqa laakiin kuwaasna waxaa inta badan lala tiigsadaa sharciga oo oo maaragtay way bixiyaan xataa haddaysan waqtigii ay taagneed bixinin laakiin waxay waxaa laga yaabaa markay keiskii maxkamaddii soo gabagabowda inay bixiyaan wayna dhacday oo hore shirkado badan aan garanaya laakiin aniga shaqsiyan iguma dhicin laakiin dad aan garanaya ku dhacday oo saaxiibo kale ah oo aan shaqada ku kulannay laakiin guud ahaan markaan sawir guud kaa siiyo ama construction ha noqoto dhismaha ama mininka ha noqoto ama oil and gaska ha noqoto kulli qof walba waxa uu leeyahay xuquuq tii uu ku lahaa magaalada iyo taasba waa ay laga yaababa taas inay ka fiican tahay oo waxaan le waxaan leenahay wax la yidhaahdo mental health oo oo dadku inta badan la ases gareeya taasoo looga dhigayo inuu qofka ka maqan yahay qoyskiisii saameynna ay ku yeelanayso xagga maskaxiyan iyo bay'adii uu joogay maqnaanshaha faraha badan telefonka xiriirkiisa oo laga yaaba mararka qaarkood inuu aada uga kooban yahay waxyaabaha dhinacaas ah ayaa laga yaabaa shirkadahana waa ay kala fiican yihiin waa ayna kala markii laga eego maaragtay tayeenta ama dhowridda xuquuqdana shirkad walba shirkad kaley kaga fiican tahay marka ma wada dhihi karo kulli waa wada fiican yihiin waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga inuu is yidhaahdo ninka wuxuu u sheegay amaba sidaa tahay laakiin waxaa laga yaabaa shirkad a iyo shirkad b inay wax guud ka siman yihiin laakiin ilaalinta shaqaalaha iyo ku gacan adeegidda ama ilaalinta tayada shaqaalaha inay ku kala duwan yihiin waa run way soo martay kuwa aan la soo shaqeeyey kuwa aan la joogo iyo kuwa aan maaragtay hadda rabo inaan mustaqbalka u wareego way kala fiican yihiin laakiin markaad waxaasoo dhan waxaad ogaan karaysaa markaad muddo sanadooyin badan kusoo jirto ood kasoo shaqayso ama dadkii barato iyo bay-adi inta badan dadka soomaalida waxa dhibaatada aan leeyahay ee ugu badan ay wajahaan waxaa waaye waa dad fadhi ku dirirka iska aada u jecel oo aada u daneeya marka meeshaa fadhi ku dirirna yaalo qofka laba iyo toban saac saddex iyo toban saac waa karbaashan yahay waa daalan yahay adoo maaragtay daalan baad sariirta tegaysaa salaada haddaad tukataad marar qaarkood dirqi ah markaad tukato waa subaxda haddana waxaad kacaysaa labadii iyo barkii ilaa saddexdii iyo afartan iyo shanaa laga yaaba inaad qolkaaga ku diyaargaroodo marka waxaan isleeyahay way adag tahay oo dhinaca markii laga eego waxaa layidhi qofka markuu markuu nabad rabo waa inuu diyaargaroobaa dagaal micnaha waxaan ula jeedaa markaad shaqo noocaas oo kale wajahayso waa inaad wax walba wajahdo si aad uga guulgaarto aragtidaada iyo maaragtay mustaqbalkaaga oo aad isleedahay waqti kooban ayaad ku gaari karaysaa waa run way ka fiican tahay shaqooyinka magaalada laakiin waxay u baahan tahay dhabar adeeg dhammaystiran si ay maaragtay ay u gaaraan dhalinyarta soomaaliyeed ee hadda leh maaragta raadinaya waxyaabaha excuuska ah saan ma sidaan rabna ma heli karno marka waxaan leeyahay soo dhowaada dalku waa weyn yahay dadkaa kale aad la mid tihiin aadna waa ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan aad igu martiqaaday adiga iyo bahda s b s xasanow aad baan idinkaga mahad celinayaa kaasina wuxuu ahaa maxamed riyaak oo lagu naanayso safiir oo khadka telefoonka ee magaalada beth iigu waramayey maxamed aad baa u mahadsanta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho